Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta kaydka dawada gobolka Banaadir. Dhinta mashruucan ayaa waxaa iska kaashan doona maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adda Qadar Charity. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa kasoo qayb galay oo goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, agaasimaha waaxda caafimaadka ee maamulka gobolka Banaadir, madax ka socotay hay'adda Qadar Charity iyo mas'uuliyiin kale. Cabdiraxmaan Axmed Maxamed agaasimaha waaxda caafimaadka gobolka Banaadir oo dhagax dhigga mashruucan ka hadlay ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay hirgelinta dhismaha kaydka dawada.
mudane gudoomiye annagoo ka duuleyna siyaasadaada maaragtay dib u dhiska magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo caafimaadka waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan noo dhagax dhigtay keedkii daawada talaalka gobolka keedkii daawada agaasiga caafimaad gobolka banaadir run ahaantii keedkan daawo wuxuu wax badan ka bedeli doonaa nidaamkii daawada loo keedi jiray iyo dhammaan maaragtay infrastructureka agaasiga caafimaadka farxad gaara ayay noo tahay maanta midanu guddoomiye inaa noo dhex dhigtid ma rabo hadal badan inaa idhaahdo maadaama guddoomiyihii gobolka u joogo waxaan rabaa inaan aan ku wareejiyo maaragtay meega qadar charity team Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir ayaa sheegay in ay ka go'an tahay fulinta mashaariic waxtar u leh bulshada gobolka Banaadir iyo in caasimadda ay la tartanto magaalooyinka dhigeeda ah.
waa wax aada iyo aada noo farxad gelinaya Een, in maanta aynu dhagax dhigayno kaydka daawada ee gobolka banaadir afar ilaa shan milyan oo qofaa ku nool marka aad iyo aaday noo farxad gelinaysaa inaannu dhagax dhigno halkii aynu ku kaydsan lahayn daawada waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa walaalahayn reer qatar oo noogu deeqay Een, walaalkeenna dhinac taagan oo runtii een, aad garan kartaan kulaylka iyo hawsha adag oo uu ka soo maray isaga oo samayn kara inuu ku raaxaysto dalkiisa haddana noo huray wakhtiga dadka soomaaliyeed ma aha dad abaal daran wax kasta oo loo gala way ogyihiin dalka qatar markii ugu horraysa ma ahan oo ay hawshan iyo howlo namida noo qabtaan marka waxaannu leenahay ka ummad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka qof ahaanba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran aad iyo aad u mahadsanyahay guddoomiye ku-xigeenka iyo agaasi- ma- agaasimaha caafimaadka dhammaan shaqaalaha caafimaadka aad iyo aadaan idinkugu mahadinayaa hadda ka hor baan mar idiin imid laakiin mar baan idiin iman doonaa oo aan si fiican u sheekaysan doonaa hawsha aa haysan waa muhiim waana ogtihiin marka waxaan uga faa'iidaysanayaa hawsha aa haysan ilaahay uga cabsada wakhtiga waa laydinka iibsaday ee ku bixiya hawsha loogu talagalay wakhtiga haddii kale wixiinu xalaal noqon maayaan ogaada marka taas ku fakera idinkii agaasimka waa idin ammaanayaa ilaahay khayr ha nooga dhigo meeshaanna inaan ilaashanna aan ku talagalno